taariikhdii koowaad cutubka toban iyo afaraad markaasaa xiiraam oo ahaa boqorkii tuuros ayaa daa'uud wargeeyaal u soo diray iyo geedo keder la yidhaahdo iyo wastaadyo iyo nijaarro inay guri u dhisaan oo daa'uud wuxuu ogaaday in rabbigu isaga u taagay inuu ahaado boqor u taliya reer binu israa'iil waayo boqortooyadiisii waa la sarraysiiyey dadkiisa reer binu israa'iil aawadood oo daa'uudna naago kale buu yeruusalaam ku guursaday oo wuxuu dhalay wiilal iyo gabdho kale oo carruurtii yeruusalaam ugu dhalatay magacyadoodiinna waa kuwan shamuuca iyo shoobaab iyo naataan iyo sulaymaan iyo yibxaar iyo elishuuca iyo elfaaled iyo noogah iyo neefeg iyo yaafica iyo elishamac iyo becelyadac iyo elifeed oo reer falastiinna markay maqleen in daa'uud loo subkay inuu boqor u ahaado reer binu israa'iil oo dhan ayay reer falastiin oo dham u soo baxeen inay daa'uud doondoonaan oo daa'uudna taas wuu maqlay oo isna iyagii ayuu ku baxay haddaba reer falastiin way yimaadeen oo waxay ku firdheen dooxadii rafaa'im markaasaa daa'uud rabbiga wax weyddiiyey oo yidhi miyaan reer falastiin ku kacaa miyaad iisoo gacan gelinaysaa markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi haa ku kac waayo iyaga waan ku soo gacan gelinayaa hadda waxay yimaadeen bacal faraasiim oo halkaasaa daa'uud iyagii ku laayey oo daa'uud wuxuu yidhi rabbigu cadaawayaashaydii ayuu gacantayda degdeg ugu qabtay sida biyaha butaacaya u degdegaan oo kale sidaas daraaddeed meeshaas magaceedii waxaa loo bixiyey bacal faraasiim iyana halkaasay ilaahyadoodii kaga tageen markaasaa daa'uud amar ku bixiyey in la gubo haddana reer falastiin mar kaley dooxadii ku soo firdheen oo daa'uudna mar kaluu rabbiga wax weyddiiyey oo ilaahna wuxuu ku yidhi waa inaanad ka daba kicin laakiinse iyaga ka leexo oo waxaad ku weerartaa meel ka soo hor jeeda geedaha bukaa la yidhaahdo oo markaad sanqadha askarta socodkeeda ka maqashid geedaha bukaa dushooda markaas dagaalka hore ugu bax waayo ilaah waa kaaga hor baxay inuu ciidanka reer falastiin laayo oo daa'uudna wuxuu yeelay sidii ilaah ku amray oo waxay ciidankii reer falastiin ku laynayeen ilaa gebicoon iyo tan iyo geser oo daa'uud warkiisiina wuxuu gaaray dalalka oo dhan oo rabbiguna cabsi isaga ka timid ayuu ku riday quruumihii kale oo dhan